iyadoo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda federaalka ayaa waxaa taasi saameyn ku yeelatay bulshada ku nool caasimadda kawaaleyda suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay dareemayaan suuqyari baaqsan aysan jirin cid wax ka iibsanaysa iyaga oo u sababeeyey dhaqaale xumida baahsan ee ka jirta magaalada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kawaaleyda oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho haddaan nahnay ganacsatada xamarweyne waa xoolaha horta xag callay qaali ka yihiin oo suuqyada qaali waaye haa caqabad weyn u yeelataba micnaha qof kasta lacag ma haysato xoolahina qaali laga gadiyihin oo micnaha beec lagu bedeli karo wixina qaali laga gadiyin markaa saas baa jirta haa ma dad badan dadkan suuqa jooga boqolkiiba sagaashan qof haddiin la weliyan ka mid ma ah qiimaha horta wuu kacsan yahay laakiin suuqa ayaa fadhiyo badeecada ayaa qof iibsahayni way iska taallaa laakiin badeecadii aad iyo aad ayay u kacsan tahay maya farqi aad iyo aad u weyna u dhexeeya markii hore badeecada way socotay wixiina way noo cinteen hadda badeecadii way kacsan tahay mana socoto suuqiyaa fadhiyo dadkii wax iibsamaayaan xilliga hore laakiin badeecadina way ciimatay dadkana waxba iibsahaya hadda badeecadii hawaday gashay oo lacagtii lacag aad u badanay noqotay dadkii wax iibsan lahayna waa la waayay hadda suuqa hilibka yaallo aad iyo aad ayuu u yaryahay haddana sidaasay tahay caawa maqribka u gaaraa caqabad aad iyo aada naga soo gaartaa oo khasaarada aad iyo aad u weynaa naga soo gaarto neefka geela afartan milyan aba soddon milyan laga soo baxsho toban milyan oo khasaaraha u dhacayso khasaaradii haddana iyadoo khasaare ay tahay ayaa haddana badeecadii sii baaraya deynaa la geliya lacagtii lagu keena lacag ka hoosaa lagu bixinaa lacagti haddana dadkii laga heli maayo bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa marba marka xigta waxay la kulmayaan cadaadisyo kala duwan kuwaas oo ugu imaanaya dowladda federaalka iyada oona ay xadka ka baxeen canshuuraha midabada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir soo saarayo